Shir sanadeedka culimada maamulka Jubbaland ayaa si rasmi ah loogu daahfuray magaalada Kismaayo. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Jubbaland. Munaasabadda furitaanka ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta, qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Wakiilada, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Jubbaland, Mudane Aadan Faarax Gaarane ayaa ka warbixiyay kulankan.
runtii kulankan waa kulan aan aan iska wareysan doono oo ruux walba oo meesha fadhiya ee microfoonka la siin doono oo aan ka hadli doono maaragtay wixii aan ku hagaajin lahayn diinteena suuban aan ku horumarin lahayn diinteena wax kaleeto oo lagaga hadlayo ma jirto oo aan ka ahayn arrimo diin marka runtii kulamo badan baa jiray kulan bilo ah oo waxaa jirta wasaaradda ay qabatay kulan saddex biloodla ah laakiin kulankan waa kulanka guud ee sanadkii insha allahu sanadka xigana waxaan isku dayeynaa in maaragtay deegaamo fara badan iyo meelo fog laga imaado aan isku dayna weliba mashaaiikh waaweyn oo soomaaliyeed inaan ku casuuno oo weliba aan ka dhigno shir muddo soconayo oo maaragtay xalqado iyo maaragtay muxaadarooyin aan soo geli doono laakiin waa noo bilow aada iyo aada baa maaragtay yani ku mahad celinayaa shirkan insha allahu furitaanka kadib waxaa jiri doona warbixin ay wasaaraddu soo jeedin doonto oo ku saabsan waxyaalaha u qabsoomay waxaan u qabsoomin iyo qorshaha wasaaradda waxaa muhiim ah bahda culummada oo wasaaradda garabkooda garabkeeda ah in ay ogaadaan wasaaradda waxa ay qabato waxa uu soo qabsoo Shirweynahan oo ka mid ah mid sanadlaha ayaa diiradda lagu saaraa horumarka dacwadda Islaamka ee Jubbaland, guulaha laga gaaray fidinta dacwadda, qorshayaasha hortabinta u leh wasaaraddaasi.
ma iyo waxa qaban waxay qaban doonaan